دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellada dhexe khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ka dhacay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa dalka koonfur afrika lagu dilay ganacsade soomaaliyeed dowladda federaalk ah ayaa sanam ay ka qotumisay magaalada muqdisho hareer dhigtay tabeelle ay ku qortay magaca allah kenya ayaa sheegtay inay xasan sheekh la gelayso heshiis ay qaadka ku keenayaan soomaaliya ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay dileen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ninkii dilay wiilkooda la fakiyey qaar ka mid a odayaasha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulal ay leeyihiin oo ay sheegeen in si xooga looga dhisanayo gaadiidleyda gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay kordheen isbaarooyinka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa hase yeeshee intaanaan gudagelin faahfaahinada ku soo dhowaada fariin deg deg ah إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام صونوا ثم وفوه العهودا
fariin caafimaad oo muhiim ah ma og tahay dhegaystow in qaybo ka mid ah dalalka afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay uu ku fidaayo cudurka loo yaqaano daafka haddaba waa maxay cudurka daafku daafku ama cudurka loo yaqaano conjectivitiska waa cudur ku dhaca indhaha wuxuuna ka mid yahay xanuunada faafa ee loo yaqaano contagious diseaseska wuxuuna ku dhacaa dadka iyo duunyada intaba meelaha uu ku dhacana waa unugyada indhaha khaasatan wareega isha qeybta cadaanka ah waxaana xanuunkan loogu yeeraa daaf ama indha gaduudshe qeybta cad ee isha ayuu gaduud ka dhigaa badanaana wuxuu galaa labada indhood inkastoo mararka qaar uu hal il uu galo haddana ma badna wuxuuna ku badan yahay ilmaha yaryar ee shanta sano ilaa wixii ka yar maxaa sababa cudurka daafka sababaha cudurkan waxaa loo kala qaadaa ilaa saddex ee ilma aragti inay sababaan ilma aragtiyaashaas oo kale ah bakteriya iyo virus inkastoo xasaasiyad iyo kiimikooyinka qaar ama taabashada indhaha aafarahaga aada la aado ay keenaan mararka qaar haddana kuwa ugu daran waa bakteriyada iyo viruska iyo alerjikada waa maxay astaamaha lagu garan karo cudurkan calaamadaha lagu garto xanuunkan bakteriyada marka ay tahay malax iyo barar iyo guduud indhaha soo gala ayaa lagu gartaa viruska markuu yahayna ilin badan oohin ama guduud indhaha ay gaduutaan ayaa lagu arkaa alerjikada marka ay sababto waxaa lagu arkaa cuncun indhaha ah oohin badan iyo barar iyo gaduud ayaa lagu arkaa dadka waaweyn iyo carruurta intabuu ku dhaca dhammaantood calaamaadkooda waa isku mid ee muddada uu dadka haynayo waxaa la sheegaa afar ilaa iyo toddoba maalmood caadiyan inay gaarayso mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuu gaaro afar iyo toban maalmood xanuunkan sababtuna ay noqoto qofka inuu mataqaanaa nadaafad daro badan iyo sidii habraaci loo sheegay inuu qofka raaci waayo nadaafad daradaasna uu kusii adkaysto laba isbuuci ka badan inuu gaaro cudurkan sidee ayuu ku faafaa Ah, waxyaabaha ama qaababka cudurkan daafka uu u faafo waxaa ka mid ah kow istaabashada ama isku gacanqaadka labada qof ama caruur ama dad waaweyn ha noqdaan labo isku dhowaanshaha oo laisku soo dhowaado saddex taabashada meel ay degan yihiin bakteriyada iyo viruskii iyo wixii aan soo sheegnay ilma aragtiyaashii oo qofku intu soo taabto kadibna indhihiisa iyo wejigiisa la aado afar inuu kula wadaago qof qaba cudurkan waxyaalaha la isla marsado sida kareemka iyo make upka iyo wixii la mid ah daaweynta waxaa ka kheyr badan ka hortagga haddaba waa maxay sida ugu wanaagsan ee looga hortegi karo cudurkan ee cudurkan daafka wuu sahlan yahay haddii la raaco habraacan soo socdo ka hortagiisa kow waxaa looga hortegi karaa markaad isha taabato gacmaha inaad si fiican isaga dhaqdo waa qodobka koowaad qodobka labaad in si joogto ah loo bedelo marooyinka wejiga lagu tirtirto sida shukumaanada sidoo kale barkimada iyo firaashyada sariirta iyagana waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo bedelo saddex waxaa fiican in caruurta da-da yar ee qaba cudurka daafka guriga lagu hayo afar mar kasta ku dhaq gacmahaaga saabuun ama biyo kulul oo maaragtaye la jeermis dile shan isku day inaadan xoqin ama taaban ishaada adoo qaba xanuunkan waxaad u gudbin kartaa caawga ishaada kale ama qof kale lix in la kala ilaaliyo gacmahaada iyo indhahaaga mar kasta toddobo in la kala ilaaliyo firaashyada ilmaha qaba xanuunkan iyo kuwa aan qabin sideed inaan lala wadaagin qof kale waxyaabaha la marsado sida make upka dharka iyo ookiyaalayaasha intaba daafka qofka uu ku dhaco maxaa lagu dabiibaa ee daaweynta xanuunkan waa ay sahlan tahay haddii la maro habraacan soo socda saddex qeyb ayaan u kala qaadaynaa virus iyo bacteria allergic viruska marka ay tahay toddobaatan boqolkiiba waa iska caadi dadka si caadi ayay isaga bogsadaan bilaa dawo caadiyan viruska markay tahay keliya nadaafadii iyo iyo waxaa la raacayaa qaabkii habraaci nadaafadeed unbaa la ilaalinaya ee qodobka labaad bakteriyada marka ay tahay waxay u baahan tahay daaweyn tan ayaa ugu daran waa midii indhaha malaxda iyo dheecaanka iyo guduudka ay keenaysay waxaa la isticmaalaa tan antibiotic iyo boomaatooyin sida t t i ointment cycling boomatada loo yaqaano iyo biyo kulul oo qandaaca cusbe leh markasta wejiga lagu dhaqo oo lagu nadiifiyo haddii marka xanuunka uu kugu soo siyaado waxaad la xiriiri kartaa dhakhtar indhaha ama dhakhtar caafimaad oo talooyinkaa siiya qodobka saddexaad allerjikada ama xasaasiyadda markay tahay waxaa la siiyaa goojooyinka xasaasiyadda iyo kaniiniyada xasaasiyadda iyo shurubooyinka hadday ilmo yihiin iyo wixii la mid ah fiiro gaar ah marka waxaa jirta marka haddii dadka aysan heli karin daawooyin ay joogaan meel ka fog magaalooyinka waxay isticmaali karaan xanuunkan ay u isticmaali karaan biyo oo cusbo lagu daray ama milix ayaa indhahaaga ku dhaqaysaa subax kasta saas ayaadna ugu bogsan kartaa
fariintan waxaa idiin soo gudbinaya maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
وانشروا الفجر الجديد بشروا بالخير سيروا وحطموا الكفر العنيد لا تكلوا لا تملوا لا يزال kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ciidamada burundi ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ay ka samaysteen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe dagaal in muddo ah socday ayaa ka dhacay buundada deegaanka xawaadley welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada burundi ee xalay lagu weeraray deegaanka xawaadley khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ka dhacay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed amiin wararka ka imanaya magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland ayaa ku waramaya in dagaal khasaare geystay uu ka dhacay qaybo ka mid ah magaaladaas dagaalkan ayaa yimid ka gadaal markii kooxo hubaysan uu soo kala dhexgalay muran ku aadan lahaanshiyaha dhul ku yaalla aagga mid ka mid ah shirkadaha korontada bixiya ee ku yaalla magaaladaas muran kadib waxaa goobta ka qarxay dagaal u dhexeeya kooxaha hubaysan kaasi oo sababay dhimashada ugu yaraan hal ruux ruuxa ku dhintay dagaalkan dhexmaray kooxahan hubaysan iskuna haysta lahaanshiyaha dhulka ayaa magaciisa lagu sheegay axmed kaylaco tani ayaa qalqal iyo amni darri ku beertay bulshada ku dhaqan magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal maadaama ay weli is-horfadhiyaan kooxihii dagaalamay maamulka puntland ee ka arrimiya magaalada ayaanan weli ilaa iyo hadda ka hadlin dagaalka khasaaraha nafeed geystay ee ka dhacay magaalada waxaana marar badan sidan oo kale ay dagaallo uga dhaceen magaaladaas xaaladda ayaa weli kacsan dadka garoowe ayaana dareemaya qalqal amni maadaama ay hubkooda wataan maleeshiyaadkii dagaalamay iyadoona aanay weli dhicin wax heshiis ah waxaa dalka koonfur afrika lagu dilay ganacsada soomaaliyeed maxamed muudey axmed abumuslim ayaa faahfaahinaya
ganacsade soomaali ah oo saaka aroortii lagu dilay dalka koonfur afrika cabdulaahi carabey ayaa degnaa muddo waxaana lagu dhex toogtay goobtiisa ganacsi ee ku taala duleedka magaalada boorto elizabeth waxaana dilay kooxo burcad ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ismaaciil maxamuud cali ayaa warbaahinta u faahfaahiyey dilka ganacsade cabdulaahi carabey laahi ma akhada walow ma acda wa kula shayin cindahu biajalin musama ee waxaan halkan tacsiyo tiraanyalle ugu dirayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuum cabdulaahi maxamed cagta oo ku magac dheer cabdulaahi carabey ee runtii geeri naxdin geeri naxdinle ayay ahayd aad baan ugu xumahay tuugadaa falkaa geysatine waxaan rajaynayaa in askarta ay soo qaban doonto annagana gadaasheen ilaahna ma fidneeyo asigana kitaabkiisa midigta gacanta ilaaha ka siiyo cabdulaahi carabey ayaa degnaa muddo waxaana lagu dhex toogtay goobtiisa ganacsi ee ku taala duleedka magaalada boorto elizabeth dowladda federaalka ah ayaa sanam ay ka qatumisay magaalada muqdisho hareer dhigtay tabeelle ay ku qortay magaca allah mahad cubeyd ayaa ka warramaya
taalada sayidka ee muqdisho waa sawir dhagax ka samaysan oo loo suureeyey nin iyo faras uu gaadiidsanayo dowladda federaalka ayaa ka beddeshay qaabkii uu u dhigay sanamka moxamed siyaad barre waxaana ay ku soo kordhisay magaca allah oo ay sanamka ka dhinac taagtay nin ka mid ah bulshada muqdisho ayaa goobta ka jeediyey hadal kooban oo uu halista bulshada ku tusayo ugana digayo dowladda federaalka
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan ka hadlayaa meesha waxaa ku qoran ood qoraysa waa sanadka sanadka waxaa lagu xiray allah marka waxaad dhici karta qoofka soo socda iyo ilmaha soo socda oo dambe inay sanadka u maleeyaan ilaahay inuu maleeyaan marka waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya inay sanadkaa meesha ka fadhido sababta meesha waxaa ku qoran allah baa ku qoran allah marka meesha ku qoran tahay dadka soo socda carruurta waxaa qali doona waxay leeyihiin ilaah buu u malaynayaa sanadka marka sanadkaa dowladda waxaa ka codsanayaa inay tujiyaan sheekh cali cabdulaahi cali katiin oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay arrintan ujeedkeedu waa iska cadyahay haddii taallo ay sameeyeen magacii ilaahayna ku agdhajiyeen yacni injiilka soo socda ay gaaloobaan oo dadku ay yidhaahdaan allah sooma waaba sanamka ama laftirkiisa meesha yaalla yani faraskan iyo ninka saaran baaba ilaahay ila magaciba loogu agdhajiyey hadafkaas waa shayaadiin insi wey waa kuwo insiyo shaydaanka afdaadiis ku shaqaynaya wey ahdaaf uu shaydaan u soo meeriyey bayna wadaan maxaa ka dhalanaya marka haddaan la radin oo aan laga hortegin haddaan la radin waxaa ka imaanaya horta kow midda ugu horreysa oo ka imaanaysa waxay tahay haddeertanba taagan in ilaahay lacanadiis subxaana watacaala ay soo degto oo munkarka haddii macnaha laga hortegi waayo macruufkana la fari waayo ilaahay cuqubadiis subxaana wa tacaala oo imaanaysa wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku soo kordhisay asnaam dhagxaan iyo biro ka samaysan oo ay ku jiraan haween loo suureeyey qaab anshaxa ka fog sidaa marar badan ay sheegeen culimada muqdisho
kenya ayaa sheegtay inay xasan sheekh la gelayso heshiis ay qaadka ku keenayaan soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in sideedda bisha soo socota ee mey ay xasan sheekh la geli doonto heshiis dhanka qaadka ah kaasoo wax weyn ka tari doono soo kabashada ganacsatada qaadka iyo kobaca dhaqaalaha guud ee dalkaasi kenya mithika linturi oo ah wasiirka horumarinta beeraha iyo xoolaha kenya ayaa cod dheer ku sheegay in heshiiskani looga dan leeyahay arrin muhiim u ah shacabka kenya heshiiskan ayaa looga gol leeyahay si loo xaqiijiyo faa'iidooyinka dhaqaale ee joogtada ah iyo in la helo qaab sharci ah oo ku salaysan ganacsiga qaadka ayuu yidhi wasiirka oo ay hadalkiisa soo gudbisay kenya news agency dalagyada laga helo lacagta caddaanka ah ayaa waxa uu ku tilmaamay lafdhabarka dhaqaalaha kenya gaar ahaan gobolka miiru oo ah halka ugu badan ee ay beeraha qaadka ku yaalaan dadka ku noolna ay ka helaan macaash linturi waxa uu hadalkani ka jeediyey aaska laba gabdhood oo ay dhaleen mas-uuliyiin kenyaan ah oo ku geeriyooday shil gaari hadalkan ah in bisha soo socota sideedeeda ay heshiis la galayaan xasan sheekhna wuxuu ahaa mid oo ugu bishaareenayay dadka gobolkaasi ku dhaqan ee la murugeysnaa geerida gabdhahaasi kenya ayaa soomaaliya usoo iibgeyso qaad aad u badan oo ay ka hesho lacag xoogan oo malaayiin dollar ah mar walibana waxay ku dadaashaa sidii uu ganacsigan ugu sii socon lahaa ganacsigan xaqiiqadiisa waxay dhaqaalyahanada ku macneeyeen mid lagu kala bedelanayo qashin iyo lacag dhaqaatiirtuna waxay ku tilmaameen ganacsi ay soomaaliya ku qaadanayso cudurro halis ah kenyana ku helayso caafimaad maxaa yeelay lacagta soomaaliya looga diro noloshooda iyo caafimaadkooda ayay ku maareeyaan madaxweynaha dalka kenya ayaa horaantii bishan u yeeray xasan sheekh kadib markii ganacsatada qaadka ee kenya ay ka cawdeen canshuurta looga qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana laga soo dhaadhiciyey xasan inuu canshuurta ka khafiifiyo muwaadiniintaasi kenyaanka ah waxaana lala ballansan yahay sideedda bisha soo socoto si loo kala saxiixdo heshiis lama taabtaan ah oo ay faa'iidada ugu weyn ugu jirto ganacsatada jaadka ee dalka kenya siyaasiyiinta soomaalida qaarkood waxay sheegeen marar badan in xasan sheekh uu qeyb ka yahay ganacsiga qaadka islamarkaana uu samaystay shirkado isaga wakiilka ah oo kenyaanka kala wareega muqaadaraadka kadibna kuwa kabarada geeya kasii iibsada sidoo kale xasan sheekh ayaa canshuur isaga u gaar ah ka qaata qaadka wuxuuna marduufkii ku leeyahay saddex doolar isagoo bishii ramadaan tegay xajka kuna dhawaaqay in uu soo cumraystay ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay dileen askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay in ninkii wiilkooda dilay la fakiyey maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya faahfaahin ayaa laga helayaa wiil dhallinyaro ah oo u dhowaan askari ka tirsan dowladda federaalka dilay kaas oo lagu aasay maalintii shalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wiilka dhallinyarada ah ayaa bartamihii bishiina dhaaftay ee ramadaan waxa uu ku jiray meydkiisa qaboojiye ama filintijeer aaskiisa waxaa soo xaadiray dad aad u fara badan iskugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah ehelada wiilka uu dilay askariga ayaa la hadlay warbaahinta waxayna tibaaxeen in saraakiil ka tirsan dowladda federaalka diideen oo ay qarinayaan askariga gacan ku dhiiglaha laga qaado tallaabo mid ka mid ah ehelada wiilka la dilay ayaa jeediyey hadallo goondi ah waxaan u sheegaynaa inay ninkayni wiilkaygii la dilay qabiil lagu haysto oo nimanka taliyayaasha iyo taliya unuga iyo taliyaha u sarreeya kulligood waaranka ay haystaan ay xoog ku haystaan ay qabiil ku haystaan ay dowladda shaatigeeda ku haystaan oo ay ku haystaan ayna soo bixlaayihiin meel aanan u teginna ma leh cadaaladaan u baahannaha annaga afariyo mataqaanaa afar iyo tobankii oo shacbaan oo soonqaad oo ramadaan ninkii la dilay ee saacadda la duugaayo intaasna cadaaladiisa raadiyahay ee cadaalad meel irid walbo xafiisoo la tegay wax laga qaba waaye inaan mataqaan shib ka dhahno annagu yeeli mayno mana yeeli doonno cadaaladdu wax ka qabato dowladdu wax ka qabato hadday ka qaba weydana meyd keligiisna qamaayo meyd badan waa la duugaya lambarkiisa ilaa hadda wuu shaqeeyaa mushaarkii hadda bishaan way u soo dhacday mushaarkiyaa ku dhacaayo xataa tigtog intoo iska duubo miliis dabashaada marna zuug isku soo sawira ciidamada dowladda federaalka ayaa caadeystay in mar kasta oo ay dilaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho ay sii daayaan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka hooyooyin badan ayaa maalin kasta ku barooranaya laamiyada magaalada muqdisho iyagoona raadinaya in kuwii la dilay ay cadaalad u sameeyaan qaar ka mida odayaasha ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhulal ay leeyihiin oo ay sheegeen in si xooga looga dhisanayo sakariya cumar ayaa ka warramaya dadweynahan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay cabasho xoogan ka muujinayaan dhulboob ay dowladda federaalka ku hayso waxaana ay tilmaameen inay caddeemo u haystaan lahaanshaha dhulalkan islamarkaana ay dowladda federaalka doonayso inay si qasab ah guryo uga dhisto waxaana ay sheegeen in arrintani ay kala shaqaynayaan shakhsiyaad ganacsato ah kuwaas oo xidhiir dhowla leh dowladda federaalka mida ka mid ah dadweynahan cabashada muujinayay oo la hadlay saxaafadda ayaa wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay dhiigga u bixiyaan difaaca dhulalkooda isagoona sheegay in marar kala duwan ay cabashooyin gaarsiiyeen dowladda federaalka ee haatan joogta iyo tii iyada ka horraysay islamarkaana aysan jirin cid wax uga qabatay cabashadooda xaqan waxaan u leenahay waxaana inaan ku dhimanno oon ku dagaalanno waxaan nahay waa ka daalnay baalkii cabasho waxaan cabanaynay ilaa laba kun lix iyo tobankii dowladdii hore xasan shiikh middaan dambe oo farmaajo waa hor fadhiisanay farmaajo waxna waa la sii waaya waxna nagama dhicin xasan shiikh baa soo bedelay dhac baan lagu bilowday dhulkayagii baa la dhacahayaa waa la garanhayaa iyagoo sii hadlayey ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dadka dhacaya ay ka mid yihiin mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka haddii ay bulshadu isku daydo in arrinkaasi ay ka hor yimaadaan ama ay dibadbax dhigaanna ay ciidanku u diidayaan waxaa la saftay oo maanta dadka tuugada ah ee dhulka maanta haysta la saftay waa buliiskii warqadaani waa warqadii lagu joojinahayay dhulka waxay ku socotaa buliisku inuu joojiyo waxaa jooga taliyaha ninka jooga maxaa la xoosh oo mooshin la yidhaahdo wuxuu la dultaagan yahay hub iyo ciidan haddaad damacdo inaad bannaan baxdo dadkii waaba la xeerayaaba waxay dhacaysaa markaan bannaan bax dambe ugu tegi mayno sidoo kale waxa ay sheegeen in dhulboobka lagu hayo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay ku soo biireen shakhsiyaada ganacsato ah iyo shirkado ka howlgala magaalada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo si dhow iskula shaqeeya islamarkaana go'aan ku gaaray inay dhacaan hantida bulshada waxaa haatan soo ifbaxay dad shakhsiyaada oo dadka masaakiinta dhulkooda inay lacag ka sameeyaan rabo una shaqeeyo sidii burcadii Itali- maafiyada talyaaniga iyagoo kaashanaya magac dowladeed oo kasta oo meel fadhiya inay beenbeen ku qaataan shirkadaha ku soo biiray oo waxaa ku soo biiray dad shaqsiyaada ganacsataa inay inay iyo maamulka gobolka iyagoo kaashanaya iyagoo kaashanaya taliska booliska in dhulkiiba la gogolso intaas ka qayb qaadato dowladda federaalk ee madaxda uu ka yahay xasan sheikh ayaa waxa ay ku cambaxday dhulboobka ay ku hayso bulshada reer muqdisho iyadoona marba marka ka dambeyso ay xaaladdu ka sii darayso warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan gaadiidleyda gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay shaqa joojin kadib markii ay kordhaan isbaarooyinka warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar waxaa si soo taraya tacadiyaadka iyo xadgudubyada joogtada ah ee ay ciidamada dowladda federaalka kuwa maamulka hirshabeelle iyo maleeshiyaadka macawisleyda ay u geysanayaan darawallada kaxeeya gaadiidka ka shaqeeya gobolka hiiraan kuwaas oo ay ku hayaan dhibaatooyin isugu jira dil iyo dhac ciidamadan kala duwan iyo maleeshiyaadkan ayaa goob weliba dhigtay isbaaro lagu qaato lacago baad ah oo xaddhaaf ah sidoo kale waxay sheegeen gaadiidleyda in kolkii hore ay dhib ku qabeen dhaca loo geysanayo xoolahooda iminkana ay askarta ku dareen dil ilaa toddoba qofood ayaa maalmihii u dambeeyey lagu dilay jidadka gobolkaas kadib markii dhac ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka kuwa hirshabeelle iyo maleeshiyaadka macawisleyda waxay xuseen in qofkii ka biyo diida arrinkaas uu wajahayo jirdil xoogan iyo in qoriga liifkiisa lagu garaaco waa kuwan iyagoo ka waramaya dhibaatada haysata ugu yaraan shan darawal ayaa dhaawaca qaar meyd waa ilaa hadda farajeelay ku jiraan waxaan rabnaa inaan shaqo joojin aan samayno maadaaman aan ku badbaadi waynay waddadii iyo u adeegidaankii gobolka muddo laga afartan iyo shan habeen eh nafihii dadka loo soo dhigtay de haddii naf loo imaaday xoolo waa laga safraa naf haddii loo imaaday annaga waa sii wada wayn shaqada waa wada waynay maanta shaqo joojinaan ku dhawaaqnay toddoba qofoodaa dhimatay wixii farajeer ku jiro iyo wixii dhaawac ah iyo wixii dhintay ilaa tubanay ay dhan yihiin arrinta waa sii socon waysay xoolo waa la helaa laakiin nafihiyaa loo yimid iskeeda ay u xirintay annagana maanta aan xirayna haddii ilaahay idmo insha allah hadda annaga waxaan noo taaganoo dhib nagu hayo intaasoo dhan ka saa'id ah ciidamo goosad ah oo dowladdu ay soo ururiso meelihii ay u waday ka yimid oo gobolkii taagan oo habeenkii xaafadaha laamiga waddooyinka kulli u taagan waxa ay ku yimideen arrimahaas badankooda waa saas gobolka hiiraan ayaa hadda waxaa ka jira laba maamul oo mid weliba isu sheegayo inuu yahay maamulka rasmiga ah balse labadooduba dhigtay isbaarooyin lagu baado gaadiidka ciidamada dowladda federaalka kuwa hirshabeelle iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa dhibaatooyin fara badan ku haya darawallada kaxeeya gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya waddooyinka loo maro magaalada muqdisho iyo gobollada dalka waxaa marar badan la dilay darawallada kaxeeya gaadiidka isaga kala goosha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa